wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga jubbaland ayaa sheegay in lagu jiro xilliyada markaasi badda ay kacsan tahay dabaylo xoogganna ay jiraan islamarkaana loo baahan yahay in taxadar xooggan ay muujiyaan kalluumaysatada maxamed cumar buuno wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga jubbaland ayaa kalluumaysatada uga digay inay badda gudaha u galaan xilliyada badda ay markaasi kacsan tahay waxaa halkan uga faa'iidaysanayaa ee kambaniyada iyo iskaashatooyinka ee xilliyada dabeelaha inay maaragtay khatarada iska ilaaliyaan ee iyaga iska wacyigelaan sidaad ogtihiin wasaaraddu xilli walbo ama mashruuc walbo ay qabanayso waxaa ku jira qayb wacyigelina qaybtaa wacyigelinta waxaan ugu talagalnay dadka inay mar walba ku baraarugata ku baraarugsanaadaan safetiga inay qaataan baddi markay aadayaan biyo qaataan badbaado qaataan meesha ay aadayaan g p s-ka ay qaataan waxaan ognahay marka qaarkiisa inay taa doonta ay dhumi karto laakiin haddii g p s-ka ay wataan waxa weye wax badan baa usii fududaanaya meesha ay joogaan meesha magaalada u jirto dhinaca magaalada ka jirto waxyaalahaas oo dhan way u fududaynaysaa dhanka kale wasiirka ayaa kalluumaysatada jubbaland ugu baaqay in ay joojiyaan shabaagta caagga ah ee ay ku kalluumaystaan taas oo saameyn ku yeelanaysa kalluunka ku jira badda waxaa kaloo halkaan ayta uga faa'iidaysanaya dadka ka shaqeeya ku shaqeeya shabaagaha caagga shabaagaha caagga sidaa wada ognahay hay-adaha qaybahooda kala duwan wasaaraddii bulshadii halkaa fadhido oo ay mas-uul ka yihiin guddoomiyaha iyo daladda inay dadka ka wacyigeliyaan oo xilli walbo ciddii ay arkaan shabaagaha caagga ah iyo dukaamada lagu iibiyeyba inay soo sheegaan markaa iyada aan ka howlgalno annagoo markaaseta ka dowlad ahaan ah waayo wacyigelinta waa bixinay waqtigii aan u qabanay way dhaaftay taa iyada ah waxa weeye bulshada caqabad badan bay ku haysaa waxaad arkaysaa shabaagtaas macbal inay tahay oo caag ah badday ku go-aysaa khayraad badan baa ay qabsanaysaa khayraadkiiba halkaa ku baaba-ayo ayagana kuma intifaacsanayaan baddina kuma noolaanayo shabagaas baa maaragtay iska dhexaynaya weligiis aan dhammaanaynin marka taa iyada ah wasaaraddu amarna way ka soo bixisay amarkaasna wuu dhaqan galay ciddii haddeertaas dhuumaalaysanaysa waxaan ka rajaynayaa inaad guddoomiyaha qaybta degmada iyo daladaba inay maaragtay ka howlgalaan arrintaas ay mar walbana maaragtay ay soo sheegaan wasaaradda wax ka qabanayso muddooyinkii lasoo dhaafay xeebaha gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ka jiray dabaylo xoogan kuwaasoo saameyn weyn ku yeeshay kalluumaysatada jubbaland iyadoona hakad uu geliyey kalluumaysigii markaasi xeebaha jubbaland